warar ay heshay idaacadda kulmiye ayaa sheegaya in ururka al-shabaab oo waayadan dambe la tilmaamayo inuu aad u xanuunsan yahay hogaamiyahoodii axmed deeriye abucubayd ku kala qaybsameen cidda u qabanaysa hogaanka guud kala qaybsanaan muddo jirtay kadibna qayb ka mid ah xubnaha al-shabaab ay doorteen hogaamiye kaasi oo la sheegayo inaysan ku qancin raggii sidoo kale xilkaasi isla rabay muddo bilooyin ah ayaa lagu waramayaa in uu xanuunsan yahay axmed diiriye abuucubayda hogaamiyihii al-shabaab ee ka dambeeyey midkii la dilay ee axmed cabdi godone balse ku magacaabi jireen mukhtaar abuusubayr faahfaahinada xanuunka haya hogaamiyihii al-shabaab abuucubayda waa ay yar yihiin wayna adag tahay in si buuxda loo helo dadka qaar ee la dhihi karo oo ay heli karaan xogtiisa waxay sheegayaan in uu la il daran yahay dhaawac ka soo gaaray mid ka mid ah weerarada lala beegsado al-shabaab halka qaarna ay tilmaamayaan in uu xanuun dhanka keliyaha ah hayo buuq badan ayaa ka dhex dhashay xubnaha sare ee al-shabaab waxaana dooda ahayd laba arrimood waa tan hore eh talada iyo amarka cidda laga qaadanayo mar haddii hogaamiyihii xanuunsan yahay tan labaad oo ah shaqsiga bedeli doona axmed deeriye oo ay xanuunkiisa u arkeen mid ay adag tahay inuu ka caafimaado xubnaha sida aadka ah u doondoonayay xilka hogaanka guud ee al-shabaab ayaa kale ah sida ilowareedyo noo xaqiijiyeen sheekh cali maxamuud raagi cali dheere mahad maxamed warsame karataay iyo sheekh xuseen cali fiidow xubnaha al-shabaab ayaa dood dheer kadib lagu waramayaa inay hogaamiye u doorteen sheekh xuseen cali fiidow halka la tilmaamayo inaysan go-aankaasi ku qancin raggii doonayay inay xilkaasi qabtaan ee sheekh cali maxamuud raagi cali dheere iyo mahad maxamed warsame karataay sheekh xuseen cali fiidow oo garab ka mid ah shabaab u doorteen inuu hogaamiye noqdo ayaa waxa uu horay u ahaa madaxa siyaasadda iyo xiriirka gobolada ee al-shabaab waxaana uu hogaamiye noqonayaa iyada uu xanuunsan yahay axmed deeriye abuucubayda oo ahaa hogaamiyaha al-shabaab ka sukow ragga madaxda u ah al-shabaab warar ayaa sheegaya in dagaalamayaal badan ka xanuunsan yihiin kuwaasi oo aysan heli karin meel ay daawo u doontaan maadaama la bargaranayo kowdii sebtembar laba kun afariyo tobankii ayaa gantaal ay soo rideen diyaaradaha maraykanka lala beegsaday hogaamiyihii muddada dheer al-shabaab u talinayay ee axmed cabdi godone maalmo kadib ayayna shabaabku war soo saareen ku sheegeen inay hogaamiye u doorteen axmed deeriye abuucubayda